الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية مثلة اللوات alcamalu ku camalfal waaye bihi ay bilcilmi waaye cilmigii lagu camalfalo athaalithatu masalada saddexaad addacwatu isku yeedhid waaye ilayhi ila alcamali bilcilmi cilmigii la bartay in lagu dhaq laisku yee lagu dhaqmo laiskugu yeero waay alraabicatu masilada afaraad asabru sabir waaye cala aladaa dhibkii dushiisii lagu sabro fiihi ay fi dacwati ila allah tacaala yeritaanka alla xaggiis laiskugu yeerayay dhexdiisii lagu sabro dhib haddii kuga gaaro waxaan kusoo dhex jirnay ambalams bilowgiisaan joognay kitaabkii la dhahaayay magaciisa oo saxiixiga ah halaathatu usuulin wa adilatuha waxaan soo qaadanay masalooyin oo afar ah barashadooda ay tahay waajib qof kastoo muslim ah mukallaf ah laga rabo inuu barto waxay ahaayeen afar masalo midda koowaad waxay ahayday alcilmu cilmigaasi tacriifkiisiina waan soo qaadanay musanifku wuxuu dhahay wahuwa macrifat ullah wmacrifatu nabiyih wa macrifatu diini اlislaami biاladila waan soo sharaxnay sharaxan mukhtasara masalada labaad marka maa maxaa waaye tan waaye meeshaan ku sheegi doonaa musanifka raxmat ullaahi caleyh oo waajib ku ah qof kasto mukalaf ah inuu barto athaaniyatu maslada labaad alcamalu camalfal waaye camal waaye shaqo waaye la qabanayo bihi bilcilmi waay bihi damiirkaas waxaa loo celinayaa cilmigii lagu camalfalo waayo in cilmigii la bartay lagu camal falo waa waajib qof kasto muslim ah mukallafa laga rabo qof kastoo mukallafa laga rabo camalka laba nooc waay qora walcamalu nawcaani camalka waa laba nooc camalkii laga rabo qofkii cilmigii bartay inuu sameeyo cilmigii ku camal falo waa laba nooc tarkiyun midka koowaad waxaa waaye tarkiyun ta ra kaaf ya tarkiyun labo ficliyun ficliyun fa cayn laam ya ficliyun labadaas waay camalki wuxuu noqonayaa tarki tarki waa camal tarki maxaa laga wadaa ka tagitaan waayo ka tagitaanka adiga wax ka tagayso waa camal waxyaabo qaar ka mid ah waxaa lagu amray inaad ka tagtid waxyaabo qaar ka midana waxaa lagu amray inaad samaysid diinta intaas leebay soo maa wax laska celiyey in laga tago las amray in la sameeyo laisku diiday in laga tago las amray iyo wax in la sameeyo las amray intaas leebay soo maa ka tagidda laga tagaayo waxaan waa camal maxaa daliil waa qowluhu tacaalaa ilahay hadalkiisu ka hadlaayo reer bani israa'iil kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska celinaynin can munkarin munkar iskama iskama reebi jirin facaluu way samayn jireen munkarka labisa waxaa baas lahaaday ma kaanuu yafcaluun wixii ay samayn jireen oo ah ka tegid ay ka tageen inay munkarka iska celiyaan iskama celinin iyo liqowli saxaaba saxaabtana warkoodii waa loo dariishadaa oo ay dhihi jireen lain qacadnaa wاnnabiyu yacmalu fadaaka mina alcamalu lmudallalu markii ay dhisayeen masjidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa rajasa samayn jiraan ama markii ay qodayeen khandaq madiina ee waxay dhaheen lain qacadnaa haddii aan fadhiisano wاnnabiyu yacmalu ayadoo nebigana shaqaynaayo aan iska fadhiisano oo camalkii nebiga qabanaya aan ka fadhiisano o aan ka tagno fadaaka kaas fadhiga ah camalkaas laga tagay ah minaa xaggeeni camalun waa camal waay mudallalun la baadiyeeyey lunsan halis ah idan ka tegid maxaa waay waa camal maxaa laga tagaa shirki iyo macaasiyo in laga tago maxaa waaye waajib soo maa waa camal midna waxaa waye waa camalka waxaa la yidhahdaa ficli waay samee salaadii xajkii zakidii soonkii waxyaabahaas maxaa waaye camal la samaynaya soo maa saas waay idan labadiisii qeybood hee camalka in looga camal falo cilmiga waajib waay camalka ha ahdo tarki ama ha ahdo ficli inaad uga camal fasho cilmigii maxaa waay waajib waay walcamalu hamarat lcilmi yaa la yihahdaa walcamalu hamarat lcilmi camalka ilme cilmiga merihiisii waay camalka sidiisiiba cilmiga im cilmiga merihiisii waay waad baratay waxaad baratay hee inaad ka guruto mare haddaad rabto waa camal falaysaa qofkii aan camal falin cilmiga ku camal falin waxaa ku soo arooray waciid farac badan goondi aada iyo aada u daran ee allahagiisii u yimaadee qofkii cilmigiisaan ku camal falin ilahi wuxuu leeyahay lima taquluuna maa laa tafcaluun atamuruuna الnaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna اlkitaaba falaa tacqiluun qofkii cilmigiisii ku camal falo waayo nebiga wuxuu sheegay qiyaamo markii la gaaro awalu man tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaamati inuu yahay awalu man tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaama inuu yahay dadka qiyaamo hore naar lagu gubaayo inuu ka mid noqdi doono sidii xadiidkii abi hurera fi saxiixi muslim saddexdii qofood ku sheegay nebiga midka koowaad waxaa ka mid ah qof cilmi bartay qur-aankii akhriyay ku camalfal waaye dartaada ayaan u camal u sameeyey oo dhahayo beentaada ula dhahayo naar lagu tuura ilahay ka magan galnay halis waay halis waay nin la yidhaahdo ibnu raslaan nin la yidhaahdo ibnu raslaan oo ka mid ah min culamaa min culamaai shaaficiya oo uu leeyahay kitaab la yihahdo azubad matna kitaab matna ah oo min culama madhabta shaaficiyada ka mid ah uu qoray wuxuu dhahay facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwathan buu dhahay facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwathan caalim cilmigiisii aan ku camal falin caalim cilmi badan inaad taqaanid maha hal aayad hal hadii hadaad barato ku camal falay soo soo galaysaa le fa caalimun caalim oo bicilmihi lam yacmalan cilmigiisi aan ku camal falin mucadabun waa la cadaabayaa aakhiro min qabli cubaadin wathan kuwa sanamka caabudaayo intii aan la cadaabin ka hor baab la cadaaba waa halis beedkaani iyo xadiidkii isku macna mucadaban min qabli cubaad lwatan idan waa halis waxaa la rabaa marka waajib inuu ogaado qofka cilma ma bartay haa inuu ku camal falano waajib inay tahay athani athaalithatu mada saddexaad addacwatu waay isku yeeritaan isku in laisku yeero maxaa laisugu yeerayaahe ilayhi damiirkaasi ilayhi meeshii loo celinayo laba qoola ku sugan ilayhi ila alcamali bilcilmi waa loo celin karaa ilayhi ila alcamali bilcilmi camalfalo cilmiga lagu camal falo in laisugu yeero war cilmigii baratay ku camal fal cilmiga baro haddana ku camal fal laiskugu yeero waayo ama ilayhi ila adacwati ila allah ilayhi ila adacwati ila allah ilayhi ila allahi dheh ilayhi ila allahi wa daacatihi ilayhi ila tawxiid illahi wa daacatihi dheh ilayhi ila tawxiid illahi wa daacatihi loo celiyo ilayhi xaggee loo celinaa ila tawxiid illahi wadaacatihi in loo celiyo labadaba sax cilmigii camalkana t ilaahay daacadiisa ile waaye waa soo galaysaa labadaba waa ku banaantay inaad dhahdo ilayhi ila alcamali bilcilmi ama ilayhi ilaa tawxiid illaahi wa daacatihi cilmigii la bartay lagu dhaqmay in haddana xaggiisa laiskugu yeero waa waajib qof kasta laga rabo waay qof kasta bikadri istidaacatihi awooddiisa intii la eg tahay hal hadiid hal aayad wixii tabartiis ah inuu dadka ugu yeero waa waajib waay waa waajib addacwa ila allaahina maxay tahay wadiifatu rusuli wa atbaacihim waay wadiifatu rusuli atbaaci rususha shaqadoodii waayo iyo dadkii rusushii raacay shaqadoodii waayo waa shaqadeeni haddii aan raacnay rusushii waa shaqadeeni wadiifa waa shaqo wadiifa da wadiifatu arusul addacwatu ilayhi maxaa waay wadiifatu arusul wa atbaacihim wadiifa maxaa la wadaa shaqo shaqadii rusush waa iyo dadkii raaceen shaqadoodii waa ilaahay wuxuu leeyahay asigoo la hadlayo nebigiisi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin nebi moxamed alla hadla wuxuu le- ilaahay wuxuu leeyahay qul dheh nebi moxamedow haadihi tan aada u jeedaan aan ku socdo hee sabiilii waayo waddadaydii waayo waddadii aan ku socdo waa tan aada u jeedaan wax kale i qarsan ma laha adcuu dadkaan u yeerayaa xaggee ila allah wax kale ma aha urur ma aha xisbi ma aha kooxaysi ma aha ilaahay dartiisa waay nafsadaydii ma aha hee ilaahay dartiisa waay ujeeda adcuu ila allah maxaan ugu yeerayaa calaa basiiratin cilmi iyo camal isla socdaan ana aniga iyo waman itabacanii dadkii i raacen ana aniga iyo waman itabacanii haddaad tahay nebi moxamed dadkii raacay maxaa laga rabaa marka cilmigii aada baratay ku dhaqantay in dadka e u gudbisid waay waajib ku saaran waay wacdo ku gudbi tacliim ku gudbi si tabartaada ku gudbi adi walow xadiid aayad intii aad fahamtay ehelkaadi dadkaadi qaraabadaadi muslimiinta wixii tabartaada ah gudbi adi wadiifadaadi waay shaqadaadi waay ma- subxaan allah ilahay aana zixnaade wamaa ana min almushrikiina dheh ayaa la yidhi nabiga alay slat slam ilahi wuxuu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin waman axsanu yaa ka wanaag badan waay qawlan hag warka iyo hadalka waay miman dacaa ila allah ilahay xaggiisa dadkii dadka ugu yeereen wacamila saalixan sameeyana ma fiican waqaala inanii min almuslimiin u dhahay qofka hee ka hadal fiican ma laha fadiilay leeyahay waajibna wuu yahay fadiilana wuu leeyahay idan addaawatu ila allah qora wadacwatu dacwataan wixii tabarta waa soo celinaya haddii hal kelimo waa la dul waa la dul istaaga waa la israax la yidhaahdo wax badanay laakiin wixii tabartay waa isoo celinaya idinkina soo fuula wixii tabartiin ah anin tabartay waa isoo celinaya idinka tabartiin soo fuula والدعوة ماذا؟ دعوتان دع والدعوة دعوتان دعوة تأسيس كو دعوة تأسيس ودعوة تصحيح لبا واي لبا داس واي دعوة qofkii markii dacwo aadaayo dacwo gudinaayo dacwo fulinaayo labadaas mid ka mid a le waayo mid kale saddexaad ma jirtaba dacwatu ta'siisin ta alif lagu daray sii siin iyo ya iyo siin kale ta'siisin ma horteen dacwatu ta'siisin iyo wa dacwatu tasxiixin way ta saad ya xa xa kale tasxiixin tasxiixin ma garteen labadaas way dacwatu ta'siis maxaa laga wadaa macnaheeda dacwo oo asaasnimo ku dheexan waay dacwo asaas ah asaas waay dacwa ta'siis yaa iska leh gaalada iska leh muslimiinta maahane gaalada ayaa iska leh in meeshaani aad ku asaasto diin islaameed dad gaalo ah aada diinta islaamka aada ugu soo yeerayso oo islaam meeshaan aad ka asaastid aada u aado hee maxaa la yidhahdaa dacwatu ta'siiso meesha islaam maba yaalaba adiga hadda rabta inuu aada ku asaasto oo geysid islaamkii dacwo oo ta'siis e waay islaamka meesha ku asaasaysa ku dhisaysaa dadkii ugu yeeraysaa ma ban yaqaanaan islaamba ma ban yaqaanaan muslimiin maaha waa gaalo maxaa la yidhahdaa taas ta'siis wey wadamada gaalada la aadaya maxaa loo aadaya dacwa maxaa dhahay ma ban yaqaanaanba islaamnima looga yeerayaa islaama lagu asaasayaa islaamnima meesha lagu dhisayaa dadka diinta looga yeeraya maxaa la yidhahdaa dacwatu ta'siis madi kale dacwatu tasxiixina la yidhahdaa oo muslimiinta iskale taas dacwatu tasxiix muslimiinta iskale meeshaan islaamna way jirtaa way ku asaasan tahay laakiin waxaa waxyaabo badana ka qaldan waxaad rabtaa inaad e u saxsid marka niyo saas maaha saas daliil ma laha saas asaxsan muslim ay qofkaani war saas waa qalad saas qaado waxaad arkaysa dad tawxiidkii macnihiis ku fasiraayo hee sida noo imaan doonto laa khaaliqa ila allah walaa raasiqa ila allah walaa muxyi ila allah walaa mumiita ila allah intaas ku fasiraya tawxiidkii laa ilaha ila allahu waa qalad niyo saas maaha hee laa macbuuda bixaqin ila allah way macnaheeda maxay tahay taas tasxiix iyo mastaasiis waay tasxiix waay war salaada saan looma dukudo saana loo dukanaya war waxaan saas maahan saasa loo samaynaya sida waa la diiday saana sax ah maxay tahay taas loo aado tasxiixi waay tan wadankeeni loo aadayo maxay tahay taas waay marka tasxiix waay labadoodii maxay soo galayaan marka dacwatu ila allah araabicatu mid afaraad asabru sabr waay lagu sabro cala aladaa dhibkii dushiisa fiihi ay fi dacwati ila allah yeeristii laiskugu yeeraayo ilaahay dartiisii dhibkii a kaa soo gaaro hee inaad ku sabartid waay waxaa ilaahay sunnadiis ah qofkii wax bartay wixii bartay ku dhaqmay haddana alla dartiis dadka ugu yeero inuu mucaarad samaysto oo mucaarad yeesho oo laga hor yimaado waa ilaahay sunnadiis waay shaka kuma jirto waa lagu dhibayaa in lagugu dhibo qowl in lagugu dhibo ficil labadaba waa dhici kartaa waa lagu dhiba ilaahay sunnadiis waayba shakana kuma jirto waa lagu dhaleecaynayaa waa lagu caynayaa shalay waxaad ahayde adigi markii diintan aan baranin ka hor dacwadaan aad dadka ugu yeedhin ka hor hee in la yaqaano ayaa ahayday kii la yaqaanay wiilkiisii ayaad ahayday maantan waxaad noqonaysaa markaasi in aan la aqoonin mid aan la garanaynin adiga waxaad u geysatay ma laha xoolahoodii ma qaadinin ilmahoodii dhibo ma geysanin dumarkooda ma qafaalin dacwada haddii dadka ugu yeerto waa lagula dagaalayaaba waa lagu soo weeraraa wax kale ma aha intii aad u sheegtay keligeed ayaa dartiisii lagu soo ayaa weerar lagu soo qaadaya waa sunada alleh nabigeena alayhi salaatu wasalaam risaalada ka hor carabta kufaaru quraysh maxay u yaqaaneen muxamed alamiin maxamed asaadiq markii wax iyaga lagu soo dejiyeyna maxay dhaheen kadaabaad tahay saaxiraad tahay kaahinaad tahay shaaciraad tahay ilaa ay dhahaan hee muxammedun hee asayna abayna muxammedun abayna wamruhu casayna wa diinuhu qalayna ay dhahaan way yaqaaneen nasabkiis way yaqaaneen aabihiis way yaqaanaan hooyadiis way yaqaanaan dadkiis way yaqaanaan qaraabis way yaqaanaan haddana way afdhigaaday ku sameeyeen ilaa ilaahay ay yidhaahday subxaanahu watacaala qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina adaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun maxay diidan yihiin adiga ma aha hee wax aada wado haddana waa la sabarsiina wuxuu dhahay walaqad kudibat rusulun min walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wa uuduu xataa ataahum nasruna walaqad ursilat kudibat soo maa walaqad kudibat waa la beeniyey nebi maxamedow waa la beeniyey yaa la beeniyey ilaahayow rusulun min qablika rusushii adig kaa horeysay waa la beeniyey been a sheegaysaan allah fasabaruu way sabreen calaa maa kudibuu wixii lagu beeniyey beentiin la dhahay way ku dul sabreen wa uuduu waa la dhibay xataa ante xataa ataahum nasrunaa ilaa gargaarkayga uu imaanayo shaka kuma jirto ambiyada haddii aada wadadooda raacdo adeegana waa lagu dhibayaa laakiin maxaa la rabaa he inaad ku sabartid asabr sabr aan degdegin nebiga asxaabtiisii markii hoogo oo culays imtixaano badane ku dhacay he wuxuu dhahay ilaahay waa idin gargaari doonaa magaalada la yidhaahdo sanca ilaa laga gaarayo cadan qofka waa iska socon doonaa isagoo ilaahay mooyaane wax kale aan ka cabsanaynin erigiisii waraabo ugu absanayen wax kale aan ugu absanaynin walakinakum tastacjiluun walakinakum tastacjiluun ha degdegin la sabra loo baahan yahay dacwada ma baratay ha ma ku dhaqantay ha ma ugu yeertay ha waa lagu haystaa marka waa lagu haystaa shaka kuma jirto wa sunat ullaahi haddaad ku bart maxaa la rabaa u yeertana dhiba kaaga imaana waa lagu dhiba waa lagu goyna waa lagu dacidaynaa maxaa rabaa marka sabr sabr asabru cala aladaa fiihi wa iyadan maanta maxaa qaadanay masladii labaad oo ah alcamalu bihi iyo masladii saddexaad oo ah addacwatu ilayhi iyo masladii afraad oo ah alsabru cala aladaa fiihi wallahu subxaanahu wa taala aclam